SBS Radio.
maciishada nolosha laybarka ayaa sheegay inay soo bandhigayaan nidaam dadka lagu siinayo qalabka guryaha dusha looga saaro oo qoraxda korontada looga dhaliyo kuwaasoo ay ku heli doonaan qiimo kalabar ka jaban qiimaha suuqa uu ka joogo qalabkan ayaa dadka u baajin doona ayaa layidhi qarashka korontada uga baxa wuxuu kaloo laybarku ballan qaadayaa inuu ku qasbayo shirkadaha korontada inay macaamiishooda u sheegaan qiimaha ugu jaban ee shirkadu hayso isbahaysiga ayaa dhankooda sheegay inay koronto iyo gaas si jumlaha u gadan doonaan markaasna ay koronto raqiisa siinayaan dadka howlgabka iyo kuwa cayraha qaata waxay kaloo ballan qaadayaan nidaam dadka dakhliga yar ay uga bedelanayaan telefishinada iyo furinjiyeeradoodii hore oo duqoobay ayna siinayaan kuwa cusub oo koronto yar isticmaalaya wadooyinka laybarka ayaa ballan qaadaya inay dhisayaan eastern freeway iyo m eighty ring road oo greensborough ah waxay hadda wadaan dhismayaasha westgate tunnel iyo monash freeway oo qeyb lagu darayo waxay sidoo kale ballan qaadeen inay qaadayaan toddobaatan iyo shan meelaha ay iska gooyaan wadooyinka iyo qadadka tareenku oo markaa tareenku uu marayo wadada la xiro haddase markii la qaado buundo loo sameynayo si labaduba ay isku mar u mari karaan isbahaysiga ayaa dhankooda sheegay inay ka go-an tahay inay dibuhabeyn ku sameynayaan east west linki si laysugu xiro bay dhaheen east freeway iyo city link waxay sidoo kale ballan qaadayaan inay dhisayaan north east link iyo westgate tunnel greenka ayaa iyaguna doonaya in mudnaanta koowaad la siiyo gaadiidka dadweynaha oo laga horumariyo wadooyinka waxaana ka soo horjeedaan in la dhiso wadooyin cusub oo leh goobaha lacagaha lagu bixiyo ama toolweyga dhanka gaadiidka dadweynaha laybarka waxay ballan qaadayaan inay dhisayaan qad tareen dhulka hoostiisa mara oo isku xira xaafadaha magaalada qadkaas oo aan imanayn ama dhex marayn magaalada bartamaheeda kaasoo isku xiraya xaafadaha cheltenham oo kasoo bilaabanaya kadibna tegaya dhanka warabi wuxuuna yeelan doonaabaa layidhi labiiyo toban train station waxaana la filayaa inuu dhammaado labada kun iyo kontonka qiimaha ku bixi doona ayaa la sheegay inuu gaari doono konton bilyan oo dollar isbahaysiga ayaa iyaguna ballan qaadaya qad tareen oo dheereeya oo isku xiraya melbourne iyo magaalooyinka kale ee victoria kaasoo la mida bay dhaheen kuwo yurub ka jira waxayna sheegeen in tareen noocaasa uu safarka jilong iyo melbourne uu qaadan doono oo keliya soddon iyo laba daqiiqo greenka ayaa iyagu doonaya in maalgelin fiican la geliyo tareemada taraamyada iyo basaska caafimaadka caafimaadka ayaa xudun u ahaa bilowgii ololaha doorashada ee xisbiga leybarka iyagoo ballan qaaday inay dhisayaan toban cisbitaallo ah ayna kordhinayaan kalkaaliyaasha caafimaad iyo weliba shaqaalaha ambalaasyada waxay kaloo ballan qaadeen inay guddi qaran u saari doonaan baaritaan lagu sameeyo xanuunada dhimirka isbahaysiga ayaa ballan qaaday inay cisbitaal cusub ka dhisayaan wergal oo dad badani ay ama dadka degani ay sii kordhayaan greenka ayaa iyaguna doonaya in la kordhiyo maalgelinta lagu bixiyo xanuunada dhimirka caafimaadka haweenka caafimaadka dadka aborijinaalka iyo adeegyada ilkaha laybarka ayaa ku bixin doona hal dhibic toddoba bilyan oo doolar dhisida ama hagaajinta xanaanada caruurta yaryar ee aan weli iskuullada gelin ama waxaa loo yaqaano kindergardenka laybarka ayaa sidoo kale sheegay inay furayaan boqol iskuulla cusub oo gobolka oo dhan laga dhiso siddeedda sano ee soo socota isbahaysiga ayaa iyaguna ballan qaadaya inay bixinayaan dhammaan bugaagta lagu dhigto iskuullada dowladda waxay kaloo ballan qaadayaan inay lix iyo toban milyan oo doolar siin doonaan hay-ada samafal oo dharka iskuullada siiya caruurta dadka saboolka ah sharciga iyo kala dambeynta laybarka ayaa sanadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inay qorayaan saddex kun oo boolis dheeraada oo ay ku baxayso toddoba bilyan oo doolar isbahaysiga ayaa dhanka shuruucda iyo kala dambeynta ololo xoogan u galay iyagoo ballan qaaday inay soo rogayaan in wakhti qasaba xaakimiintu ay ku ridaan dadka gala toddobiyo tobanka dembiya ugu waaweyn sidoo kale in maxkamaddu si fiican ay u eegaan ama uga fakaraan ka hor inta aysan dadkaasiin damaanad lagu sii daayo islaa isbahaysiga ayaa iyagoo ka jawaabaya weerarkii book street waxay ballan qaadeen inay soo dejin doonaan sharci lagu xakameynayo dadka looga shakiyo inay xagjir yihiin sida in lagu xiro qalab sheegaya halka ay joogaan greenka ayaa kasoo horjeeda in la dhiso xabsiyo cusub waxayna taa beddelkeeda doonayaan in maalgelin badan lagu bixiyo sidii looga hortegi lahaa dembiyada dhanka guryaha leybarka ayaa ballan qaaday inay laba boqol iyo sagaal milyan oo dollar ku bixiyaan abuuridda kun guryo cusuba si wax looga qabto guryo la-aanta gaar ahaan midda haysata haweenka iyo caruurta ka baxsanaya rabshadaha qoyska matthew guy ayaa dhankiisa doonaya inuu aasaaso guddi qaabilsan korarka dadweynaha si ay u noqdaan buu yidhi kuwa iyagu bixiya ogolaanshaha lagu dhisayo guryo cusub iyagoo ka eegaya markaasi in kaabayaashii loo baahnaa ay la socdaan dadkaas cusub ee kusoo kordhaya meeshad ay degayaan greenkuna waxay sheegeen in maalgelinta lagu bixiyo guryaha dowladdu inaysan la ekayn baahida jirta waxayna doonayaan in la dhiso siddeetan kun oo guryo cusub oo dheeraada labiyo tobanka sano ee soo socda
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.